haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira inoogu daadihinaya cashe ibraahin aadan iyo cabdixakiin maxamed shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo weliba heesaha waa sidaad sheegtay waa hambalyadii oo ay heesana ku lara yihiin dhambaalka ugu horeeya cabdixakiinow darmarka ugu horreeyaba aan soo dafo waa tahaniyad meher ah baa la yidhi waxaana diraya hooyo siraad geesa weyne aabe olol cabdi diirshe iyo ifraax cabdi diirshe faysal cabdi diirshe axmed cabdi diirshe wuxuu ku magac dheeryahay caanka xamso cabdi diirshe xamdi cabdi diirshe iyo hooyo xaawo maxamed ciise hooyo samsom maxamuud nuure iyo hooyo dahabo cali barre madiino jidaal barrow saciida jidaal barrow farxiyo jidaal barrow iyo sidoo kale ayaan jiidaal barrow iyo xalimo jiidaal barrow dhammaan reer jiidaal barrow iyo dhammaan reer jiidaal barrow waxa ay hambaliyo meher hawada u marinayaan shukri olol diirshe iyo maxamed cali maxamuud oo dhowaan meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada howlwadaag gaar ahaan baa lasii yidhi dhanka baar ubax ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay meherkaasi ka dhacay xaafadda baar ubax ee degmada howlwadaag waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo ayo ee ubadka wanaagsan ee khayr kalena lagu kala helo aamin aamin abayaan ayaan caashan leenahay haatanna aniga warqadda gacanteeda ku soo dhacda ugu horraysa haddaan soo qabto waxay yidhaahdeen assalaamu calaykum daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o a annaguna waxaanu leenahay calaykum assalaam soona dhowaada hadda ugu horreynba waxay yidhaahdeen aadan cabdi ciin maxamed cabdi ciin xasan cabdi ciin nuux cabdi ciin cabdilaahi cabdi ciin xareed cabdi ciin xasan maxamed maxamuud cabdi maxamed maxamuud faadimo cabdi ciin xaliimo cabdi ciin cabdiyo cabdi ciin wiilo maxamed cabdi ciin iyo weliba waxay yidhaahdeen sacdiya maxamed cabdi ciin iyo ugu dambayn aan idhaahdo shukri xuseen cabdi iyo muuse xuseen cabdilaahi waxay yidhahdeen dhammaan dadkaasi waxay tahniyada dhalasho farxadle oo diiran bay yidhahdeen ay u dirayaan axmed cabdi ciin iyo weliba canab maxamed oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen degmada balad xaawa gobolka gedo taariikhduna waxay yidhaahdeen koob iyo soddonkii bisha labiyo tobanaad ee sanadkii laba kun iyo sagaal iyo toban ducaduna waa xaggiina bay yidhaahdeen cashe waxaynu leenahay wiilkaasi waxaynu leenahay soo karoo soo barbaar oo noqonkii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba anfaca anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum habni yerna waa ciwaan looga soo dhigay salaan qiimo badan naga guddoon baa layidhi caashacuud iyo daandurey daandurey baa la salaamaya jidkiin baynu marinaynaa kursigiin adaa fadhiya salaanta waa guranaynaa waa tahay salaantaas adaa dhab yidhi waa tahay waad ku mahadsan tihiin mid lamid aan hawada idiin soo marinayna annagana marka xigay bay yidhaahdeen annaga oo kale ah caaisha maxamed maxamuud iyo xabiibo maxamed maxamuud jinaw maxamed maxamuud faadimo maxamed maxamuud maxamuud salaad cali xasan safiya salaad cali xasan maxamed salaad cali xasan axmed salaad cali xasan iyo salmo xuseen salaad iyo cabdikaafi xuseen salaad cali iyo kamaal cabdirasaaq iyo dad kaloo badan baa layidhi oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan xuseen salaad cali wuxuu ku magac dheeryahay mashquul iyo saynab maxamed maxamuud oo uu wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo xaafadda wadajir baa la yidhi allaha ka dhiga bay leeyihiin kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca magaca wiilkaasi yarna waa salmaan xuseen salaad cali baa layidhi waa tahay salmaan soo barbaaro noqo kii dal dad iyo diinba wax wanaagsan oo tara aamin aamin ayaan leenahay haatanna warqad kaloo meher ah haddii aan cashay soo qabto waxay yidhahdeen xasan guuro jaamac safiye guuro jaamac maxamed caydiid cabdilaahi rooda caydiid cabdilaahi aynayse caydiid cabdilaahi sucaad maxamed caydiid axmed caydiid faarax ibraahim maxamed cabdilaahi cumar cali axmed iyo weliba caashe cali kildhi waxay yidhahdeen waxay hambalyo meher wacan u dirayaan khadiir ibraahim cabdilaahi iyo marwadiisa munaa cabdikariin xaaji ismaaciil oo meherkooda ku qabsoomay dalka kanada bishu markii ay ahayd labiyo tobankii bishii labiyo tobanaad laba kun iyo sagaaliyo toban bal caasha eeg waa labiyo tobankii bisha labiyo tobnaad laba kun iyo sagaaliyo toban waa maalin isku beegantay bay noqotay iyo taarikh isku beegantay aad iyo aad waxaa dhici jirtay inta badan dalal badan oo ay ugu horeeyaan waddamada eeshiyada fog shiinaha iyo wixii la halmaalo waxay ku beegi jireen labiyo tobanka bisha labiyo tobanaad laba kun iyo labiyo toban labiyo tobanka duhurnimo iyo labiyo toban daqiiqo iyo weliba labiyo toban sikin marka waa la isku aadaadinaya aad iyo aad marka waxaasoo dhan taariikh baa looga dalnaya waxaasoo dhan taarikh marka waxaa dhici jiray aroosyada ugu badan iyo meherada ama engagementka waxa la yidhaha ugu badan faratigeliska n laakiin waa soo dhammaatay hadda mar haddii maalintii gaadhay laba kun iyo labiyo tobanka wixii ka dambeeyey soo xirantay wixii ka dambeeyey waayo ma jirto saddex iyo toban bilood ma jiraan Aad iyo aad.
labiyo toban bilood bay ku dhammaadaan way soo xirtay laakiin tan unbaa ugu dhow baan leenahay waxay yidhahdeen labiyo tobankii bisha labiyo tobnaada laba kun iyo sagaaliyo toban waxay yidhaahdeen noqda kuwii isu waara ee ubad khayr qabana kale hela caasha inaguna waxaynu raacinaynaa aamiin aamin ayaan sidoo kale u raacinaya bal heesta ugu horeysa ee barnaamijkan ashir waxa uu dhankaaga haddaan usoo riixtee baa soo qaban lahayd waa hagaag caashaay warqadan ugu dambeysay iyo weliba waraaqii hore hambalyada iyo weliba dhalashooyinka isugu jirayba waxa aynu u ciyaari doonaa markan codka fanaanka cabdiqaadir yuusuf bagaag iyo weliba heestii galay
burxan lagama waayo dadkuu gariiraa galowga iyo haadii argoni miiraaba burxan lagama waayo dadkuu gariiraa adaa qurux goobeediyo haybaad gaar ahaaneed walaaw ku siiyo giddigood ku dhaafee adaa qurux goobeediyo haybaad gaar ahaaneed walaaw ku siiyo giddigood ku dhaafee adaa gesiyon biqine galayda adaa gesiyon biqine galayda dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib godcordama habeenimo dhaho angeedaraad markan gaaris iriba raadkeedi gees maray godcordama habeenimo dhaho angeedaraad markan gaaris iriba raadkeedi gees maray go'an roob ku hooriyo ilaaho caliilan ole orod ku dhaafoon haraad geesow la dhacay intuu la dhacay adaa geesiyon biqine galayda adaa geesiyon biqine galayda dambaal gaar ahaaneed gaadhsii warkaygo gacantaada uga dhiib dambaal gaar ahaaneed gaadhsii warkaygo gacantaada uga dhiib
dardaaranka bannaankan si weyn uga hela gacantaada ugu dhiib laakiin waxaan mararka qaar isweydiiyaa horta shimbirku gacan ma leeyahay galaydhku waa leeyahay waa duulayaa weliba caashaa wuxuu yidhi maxaan ku idhaahdaa gaadhsii warkaygo gacantaada uga dhiib aaminka macaa weliba wuxuu leeyahay cid kale ha usii marin cid kalena ha u dhiibin yaa dhexdi- yaa dhexdiina la gelin adiga fariintaad waddo fariintayda uu wado wuxuu yidhi gacantaada uga dhiib cid kale yaan u dhowaanin marka waana aamin bay noqonaysaa mar haddaanu meel kalena sii marin laakiin ma inaan galayrkaas fariinta u dhiibay iyo qofka fariinta loo wada aan loo dhexin baa ujeeddadu tahay mise in galayrku uu yahay mid aamin badan waa aamin badan yahay wuu dheereeyaa cidimo gaadhaysa hawadu marayaa waxyaabo badan oo lagu aamin u leeyahay marka dee ninkaa aamina undha galaydhka waana shimbir xoog badan aad iyo aad Lo- agtiisana lama soo maro waa cawaan dad si kale kuma oo gartid waraaqda lagama dafi karo ha ka yaabin waa tahay waa tahay galayr intaas ayaan ku dhaafaynaa codka fanaanka cabdulqaadir yuusuf bagaag dhinaci waraaqaha ma dhinacaaga mise waa dhinacayga markan caasha inoo soo qabo warqadda xigta adiga dhinacaaga haddaan usoo gudubnaan iyo adiyo dhegaystayaashu waa tahay tahaniyad dhalasho ayaa ciwaan looga soo dhigay dhambaalkan aan hayo waxaana diraya baa la yidhi boqor burhaan boqor muuse iyo islaan bashiir islaan cabdulle waxaa kaloo ku jira islaan ciise islaan maxamed dhammaantood waa salaadiin waxaa kaloo ku jira islaan maxamuud islaan eh, yaasiin iyo beeldaaje maxamed beeldaaje ismaaciil iyo beeldaaje ismaaciil beeldaaje yaasiin beeldaaje maxamed beeldaaje axmed warqadan waa laisugu yimide bal halkay ku dhawaataan fiirin doonaa iyo sidoo kale beeldaaje cabaas beeldaaje cali bin jacayl iyo beeldaaje cali beeldaaje faarax suldaan siciid maxamed garaase suldaan jaamac xasan ibraahim suldaan cabdulaahi saalax jeeni cad iyo suldaan maxamuud xasan cumar iyo garaad jaamac garaad cali iyo ugu dambayntii garaad sareebaan buraale aadan dhammaantood waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan suldaan maxamed suldaan yuusuf iyo marwo nasteexo jamaal faarax oo wiil ugu dhashay magaalada gaalkacyo wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi mahad suldaan maxamed suldaan yuusuf waxaan leenahay mahaduu soo weyno wa noqo kii daldad iyo diinbaa wax wanaagsan u tara waa hagaag caashay haddeen hore ugu sii soconno anigana haatanaan soo qabto warqad kaloo iyaduna aan taasi ka fogeyn marka la yidhaahdo dhinacay tahay oo ah taaniyad dhalasho ah waxay yidhahdeen waxay yidhaahdeen annagoo kale ah cabdiladiif ladiifun bay u jeedaan baan filayaa barrow aadan ibraahim cabdiladiif barrow aadan muwaahib aadan oo loo yaqaano waxay yidhaahdeen murubow maxamed xuseen wariir maxamed goris mustafa cali madaxay abshir aadan oo loo yaqaano mandela iyo weliba waxay yidhahdeen cabdinaasir macalin robow dadkan oo kale jooga muqdisho baydhabo jannaay bardaale iyo weliba calaas caanood iyo tuulada qoondhood waxa ay taaniyad dhalashaa u dirayaan bay yidhaahdeen cadow cabdiraxmaan iyo weliba xaaskiisa shamse maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho ducaduna waa xaggiina bay yidhahdeen caashaay waxaynu leenahay ilaahayaa ka dhigo wiilkaasina kii barakooba ee dadkiisa iyo diintiisa u anfaca anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna assalaamu calaykum daadihiyaasha barnaamijkan balyada iyo heesaha v o a ayaa lagu soo bilaabay waa tahay waan idinka guddoonnay wacalaykum salaam marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah aadan cali ciin iyo maxamed cabdi ciin xasan cabdi ciin nuux cabdi ciin cabdulaahi cabdi ciin xareed cabdi ciin xasan maxamed maxamuud iyo cabdi maxamed maxamuud faadimo cabdi ciin xalimo cabdi ciin cabdiyo cabdi ciin iyo wiilo maxamed cabdi ciin sacdiyo maxamed cabdi ciin iyo shukri xuseen cabdi iyo muuse xuseen cabdulaahi dhammaan dadkani waxay tahaniyad iyo bogaadinba hawada u marinayna iyagoo isku duuban oo dhalasho ah axmed cabdi ciin iyo canab maxamed oo wiil ugu dhashay degmada beled xaawo ee gobolka gado taariikhdu markay ahayd baa la yidhi koob iyo soddonkii bishii aanu soo dhaafnay ee labiy tobnaad ee sanadkii aanu soo dhaafnay isna ee laba kun sagaal iyo toban ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay wiilkaasi ku dhashay degmada beledxa waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo midkii soo weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana waxu taraa aamiin cashe weli waxaynu wadnaa uun meheradii aroosyadii iyo weli xafladii dhacay sanadkii hore weli munaasabadii iyo dabaaldegyadii laba kun iyo labaatanka weli ma haynaad mudda malaha weli tii hore sanadkii horaa lagu daalee kane hadda addunbaa mala Waa loo soo nabsanaya Waa la kane.
soo guuxayaa aad iyo aad warqad kale haatan iyadana tahniyad dhalasho farxad leh ayaa gacantayda ku jirta waxay yidhahdaa marka hore waxaan salaamaynaa dhammaan shaqaalaha laantaab soomaaliga ee v o a da marka xigtana waxaan tana- tahniyad u diraynaa annagoo kale ah cashay berigii hore waraaqaha marka la dirayo waxaa lagu qori jiray gacantaa lagu qori jiray waxaa la samayn jiray wadnaa lagu sawri jiray ilinta amaba ilmasaa uga da'ayso fallaarsaa uga baxayso Hay.
hees baa la raacin jiray waxaa loo jiray ka socota ku socota tahniyada iyo aroosyadan inta badan waa la sharixi jiray weliba weliba Ka- weliba qaarkood baraafoon baa lagu soo buufin jira Marka warqadii iyagoo saa udga ay kusoo saa gaaraya udgoonaato iminka kolley kombyutar baa lagu qoraa waxa ugu badana laysku dhaafay waxay farshaxnimada marka la qurxinayo qaabka loo qorayo ciwaankii la qorayo sababta loo qorayo ama dhalasha ama meherbaa magacyadii haddana la taxaya dadkii loo diraya gaar loo qorayo fartii la weynaynayo la yaraynayo markaa saasay u kala duwan yihiin iminkana waxaad moodaa inay xaggaas laga miistay aad iyo aad waa sidaad u sheegtay weliba een, kombyutarkan adeegsigiisa een, waa lagu kala wanaagsan yahay dad baa sida dad uu qalinkii uga fududaaday inkastuu qalinkii kasii fudud yahay dhinac walba intay ka galaanaan intii gacanta lagu soo qori jiray lagu dhafri jiray daqiiqada yar gudaheed kusoo samaynayaan aad iyo aad marka warqadan waxaan ku xasuustay warqadan ayaa sidaas u kala soocan oo loo kala saaray waxayna yidhaahdeen annagoo kale ah waxaan diraynaa warqadan waxay yidhaahdeen aabba macalin yuusuf macalin cali hooyo faadumo maxamed ibikar cabdulaahi macalin yuusuf macalin xaaskiisa iyo caruurtiisa sayid cumar macalin yuusuf macalin xaaskiisa iyo caruurtiisa faadumo macalin yuusuf macalin isageeda iyo caruurtooda waxay dhahdeen maryana macalin yuusuf macalin iyo xaaskee- xaaskeeda ama waxay dhahdeen xaaskiisay kusoo qoreen hal qaldame baa filaya waa odaygeeday u jeedaan baa filaya iyo caruurtooda ruqiyo macalin yuusuf macalin iyo weliba waxay dhahdeen caruurtooda xaaskeeda waxay dhahdeen waa odaygeedu mayadan u jeedaan iyo weliba caruurtooda macalin eh, waxay dhahdeen xaliimo macalin yuusuf macalin xa- odaygeeda iyo iyo caruurtooda khadiijo macalin yuusuf iyo weliba waxay yidhaahdeen qaali cabdilaahi macalin iyo ugu dambeyn cabdinaasir xirsi iidle xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddaba waxay tahniyad farxadla u dirayaan aabbe sheekh cali maxamed ibikir iyo hooye khadiijo abuukar jinow oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasoo loo bixiyey xasan sheekh cali maxamed abikir naanistiisana waa wataa wiilkaasi cashay waxay dhahay xasan yare
lagama yara aad isagaa ugu yar waxaynu maqli jirno inaynu naqaanay marka uu qofku dee muddo jiro ee dugsiga lagu daro ama uu dhalinyar iyo asxaab iyo shukubadda ciyaaro u naanay soo raaci jirtay aad iyo aad hadda marka soo dhashay naanistiisa la raaciyey reerka usoo raaciya waxaa dhici karta in reerka ay caruur kale maasha allah leeyihiin oo kan kii hadda ugu dambeeyey dhashay inuu yahay ama uu xasan Marka- kalaba jiro ama xasan kale xasan jiro yar loo oo bixiyey lakala soocayo waa suurtagal weeyaan xasanadaas qiso aan ka hayo makuu sheegaa in yar hayaye xaafadaan deganaa xasanadii oo ku batay haye markaasaa lakala sooci waayey markaasaa qaarkood waxaa loo bixiyey xasanyaalo xasan yaar
marka mid ka mid oo xasanyaalo la dhihi jira waa xasuustaa markaasaa xasan sandheere iyo xasan hebel mid waliba naaneys baa loo raaciyay markaasaa lakala gartay aad iyo aad marka tan tiyun bay ujeedaan baan filaya naanistaasay soo raaciyeen xasan yare ducadiina iyagaa soo raaciya waxay dhahdaan waxaan leenahay wiilka reerka kusoo biiray soo barbaar oo noqo kii dalkiisa diintiisa iyo weliba dadkiisaba anfaca aamiin anigana amiin ayaan raacinaya waxaan soo gaarnay mar kale shirwacow heestii labaad ee barnaamijka waxaad moodaa waraaqahaynaa baan ku fogaane misanaylat aad iyo aad ma- tahniyadaha badan waxaan filayaa sanadkii hore inuu kala gufeynaa waxaan filayaa xisaab xidhkii sanadkii hore wadna aad iyo aad aad iyo aad marka heesta labaad adaa inoo soo qaban doona oo inoo ciyaari doona waa tahay waa hees taalkudhageedu yahay heshiis guur waa hees aad u kala xiran oo Oy.
ku bannaan weliba een, dhambaaladan aan akrinayno iyo kuwa soo socda kusoo sida caashaay markaad eegto weliba heestan Ah, waxyaabaad kolley si fiican baynu wada dhegeysan doonaaye ninku wuxuu leeyay waxaan geela kaaga bixin gaari baa tahay hay oo gal xareed iyo waxaad ii tahay webiyo gowle hay eg iyadiina waxay leedahay ragba waxaan gaar kaaga xushay geesi baa tahay waa la isku qanacsan yahay hadda geesi baad garashadaada dheer iyo waxaan jeclay geedka talintaada marka ereyada la adeegsanaya iyadii gaariba ku tilmaamaya oo waxyaabaha inta badan gabadha lagu xusho weligeed soomaalidu gabadha xagga ugu dambaysa marka la gaaro la odhan jiray gabadhaas waa waa gaari gaari iyadiina waa waxay dhammaystiran tahay iyadiina laba erey bay isticmaalaysaa waxay leetahay geesi baa tahay haddana waxay leedahay Taladii.
ge- geedka talintaadaan jecelahay waa nin geesii haddana talinaya waa labada ragga iyaguna maaragtay aadka Ha.
aadka loogu soo socdo aad iyo aad marka isaguna muxuu leeyahay uu ku bilaabayba waxaan geela kaaga bixin macnaa waa intii gabadha lagu dooni jiray geel cascas buu ka bixinaya
Ma- malaha maaha midka israa'iil lagu leynaya ma jirto ka ayaanka daran maaha
waa tahay waa tahay cawaalo aadan iyo waxaa ku luuqeynaya heestani fanaanada hadiyuki
waxaan geela kaaga bixin gaari baad tahaye hobtal xareeda baadeetiyo wediyo dowleyne waxaan geela kaaga bixin gaari baad tahaye hobtal xareeda baadeetiyo wediyo dowleyne waxaa tahay kubii oodo oodayga maasheeyey geeyo shaaxiba maatiyo gaari dhirixdheere waxaa tahay kubii oodo oodayga maasheeyey geeyo shaaxiba maatiyo gaari dhirixdheere kaalay gacalo kaalay gacalo bolay adan ugu jecliyo hablahadaygeeda gubushaagibaadeetiyo gaadin doog badane way kan way kan way kan way kan Eygeena waa laga ogaan guurkeenaniye oo gebigee soomaalida cayaar haw qurbaan kuma ee Eygeena waa laga ogaan guurkeenaniye oo gebigee soomaalida cayaar haw qurbaan kuma ee Koshii cusbigu way dhexkaal dhibilku doonaye
waa tahay waa tahay malaha geel ayaa laba laga bixiyay baan umalaynaya gabadhaas mardii sin hore xagga horeba ku sheegnay caashaay Ah, marday gaari noqotay ah, xaq bay u leedahay geel ayaa laba laga bixiyay Weliba dee berigi hadda hor- kadib waa inaan geela kala saarnaa markaan geela sheegayno weliba de berigii hore waxaa la odhan jiray boqolkaa geela qoriga iyo faraska yaa la israacin jiray marka qorigana waa ku ilaasho faraskana waa ku soo dhacso ku carar wuu ku ilaalinayaa faraskana waa la raaci waa gaadiidkii waa qof imika gaadhi iyo la siiyey maxaan ku idhaahdaa gaari boodaaye iyo Aa, iyo qorig dee hubkana hubkan guud marka laga yimaado dee aqalka kamarada loogu xidhay dee imika kuwaas kama dhacaan hub kama dhacaane kuwaasa maanta ka huba aad iyo aad waa tahay waa tahay dhambaaladii baan mar kale ku noqonaynaa cawaale aadan iyo haniyukeyna si wanaagsan bay u heeseen dhegeystayaasha barnaamijkan dhegeysanaya waxaa jira dhegeystayaal fara badan Mhm.
oo dhambaalada markaa aan soo dirsan laga yaabo inay munaasabad ay dhambaallo kusoo dirsadaan aan hadda ku jirin laakiin barnaamijka usoo fariistanay heese ku dhegeystaan aad iyo aad malaha middan way qori doonaan toddobaadkan xabadani waxa weeye waaba heshiis guurna aad iyo aad wax maaha la iska soo horjeeda waa la heshiiyey macnaha Aad si iyo aad.
wanaagsan dhambaaladii baan mar kale dib ugu noqonaynaa taad hayso waa hagaagga caashay haddaan soo qabto waxay yidhaahdeen waa tahniyadda dhalasho farxad leh marka hore waxaan salaamaynaa dhammaan shaqaalaha laantaaf soomaaliga ee v o eda marka xigtana tahniyadda waxaa diraya aabe abuukar jiino maxamed hooyo madiine maxamuud maxamed samriye caydiruus maxamed xasan axmed abuukar jiinow shardi xasan abuukar jiinow saalax abuukar jiinow sabraaye cabdibaasid abuukar jiinow abuukar cali xasan abuukar yare wiilo cali bulxan saygeeda iyo caruurteeda zaynab abuukar jiinow degan nafiis abuukar jiinow naftawroon bay yidhaahdeen oo naanays baan filaya ifraax maxamed abuukar shukri cismaan cumar sheekh sharaf nafiisa sulaymaan xasan yariisay suhayb nuur isaaq maxamed cayni xaaji ciise calow caisho hilow cadow caisho xaaji ciise calasow salwa maxamed cabdiraxmaan diamond bay yidhaahdeen iyadana wanaanaysuman filayaa cabdiraxmaan cali daa'uud iyo weliba ugu dambayn cabdiraxiin cali daa'uud cadde dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxay tahniyada farxadla u dirayaan bay yidhaahdeen aabba sheekh cali maxamed ibikar iyo weliba hooyo khadiijo abuukar jinow oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi loo bixiyey beeleed xasan sheekh cali maxamed ibikar xasan yare waxaan filayaa warqadan hore noo soo martay laakiin dadkunbaa kala duwane tahniyadaas ku mid ah ducadiina way soo raaciyeen waxay yidhahdeen cashaay soo barbaarayaanu leenahay oo noqo kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba anfacda aamiin baynu leenahay waa tahay dhambaalkan aan soo qabanayana waxaa ciwaan looga soo dhigay tahaniyad aroos waxaana diraya dadka kale ah hooyo faadumo aadan iyo caruurteeda hooyo khadiijo iyo caruurteeda hooyo diyaar iyo caruurteeda hooyo sahro iyo caruurteeda reer bare aadan iyo sidoo kale waa reer bare aadan shiraa baashi sane iyo maxamed cabdi bare iyo xaybo cabdi bare iyo diyaaro cabdi bare warsan iyo siciid cismaan iyo sidoo kale xafso cabdiraxmaan axmed iyo abe cabdi canjeex iyo sidoo kale shariif maxamed canjeex axmed canjeex dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yiri dalalka kanada maraykanka kenya iyo soomaaliya waxaanay tahniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah baa la yidhi axmed maxamed aadan oo ku magaca dheer rufaaci iyo lamaanihiisa baa la yidhi ayaan bashiir jaamac oo arooskoodu ka dhacay waddanka kenya gaar ahaan magaalada xeebta ku taala ee mombasa waxay leeyihin noqda labadii isku waara obad khayr qabana kala helaa aamiin aamiin ayaan leenahay caashaay waxay yidhaahdeen warqadanna waanu salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan daandure iyo cashacuud tanna labod labod in- intuu maqanyaha ka fara qabso cidlada laga hela waa la qaadanayaa waayahay salaantaasi waan idinka qaadnay baan leenahay waxay dhahan bacda salaan annagoo kale ah hooyo sahre maxamed aadan iyo adeer xasan ciise aw cali hodan aadan sheekh saxarle yaasiin axmed nuur maxamed faarax cadaawe jarboole liibaan cawaale jaamac cabdi maxamed diirshe cabdiyare canab axmed sheekh nadiifo muuse aadan siciido muuse aadan cabdilaahi cali aadan xaliime cali aadan daa'uud maxamuud aadan xaawo maxamuud aadan xaliime faatimo maxamed aadan cali maxamed aadan ubax maxamed aadan samson maxamed aadan hodan maxamed aadan ayaan aadan ciise qamar aadan ciise iyo weli waxay dhahdeen qaar kale oo badan oo kala jooga soomaaliya kenya masar u k u s a canada holland norway iyo meelo kale oo kala duwan waxay taaniyadan u dirayaan bay dhaheen asha intaasoo wadan baa la kala joogaa iyo qaaradood aad baa loo kala fogaaday si kale kuma garantida waa taaniyad heer caalamiyaha
waa kugu raacay hagaag waxay yidhaahdeen waxay taaniyadda u dirayaan reer axmed faarax cadaawe jarboole iyo weliba reer maxamed xasan yuusuf iyo carruurtooda oo kale ah cabdishakuur axmed faarax jarboole iyo weliba muna maxamed xasan yuusuf oo meherkoodu ka dhacay bay yidhaahdeen saddexdii bishii koowaad sanadkan laba kun iyo labaatanka magaalada london waa warqaddii ugu horreysay ee meher amaba aroosee dhaca laba kun iyo labaatanka in hadda sii diidno waxaan leenahay noqdaa reerkii isku waara ee isku nagaada aamiin anigana aamin ayaan raacinayaa heesta saddexaadna dhinacaagan mar kale usoo tuuro ashaay mar haddii aynu markii hore nidhi galaydh la adeegsaday oo maxaan ku dhaha galaydhka yidhi fariintayda iyo warkayga gaadhsiiye oo gacantaada ugu dhiib gacantaada gudubla meel kale yaa marin isla shimbirihi hawadun baynu sii maraynaa shimbirihii Aad iyo aad.
ayaynu samaynaynaa markana waxaynu qaadan doonaa cabdulla yuusuf hanuuniye heestii shimbir isaguna wuxuu leeyahay warqadan daboolane dusha sawirku kaga yaal dawadii qalbiga deg degdeg deg iga gaarsiiya waa la dhaqso waa macnaha hana la raagin moogtay weliba halkaa kuma deynaye een, eh, wuxuu leeyahy waanadu ma deeqdo dadna way coloobeen dheh ducayi qur-aan bay wadaadadii ku daaleen dheh ay adoo iminka duuloo daadihiye mooye
dawo kale Dhanka kalena loo waa ya u hadlay u hadlay fanaanka marka iyadoo la xamaysan waan dhegeysanayna markan aad iyo aad shimbiryahoodabaya daruuraha dhex maraya daygii kuuba orodkuugu dawgalay ana inaan nin dilaanahay daqaraadii jacayl qaba dirkaa masaabo dushayda wadka aragtaa shimbiryaho dunida idil meeshii addoontaba adigaa u guuro damaashaad ku wada mara dadfoge aanan gaarayn degdegadaad ku tegi kara adan daarin socodo weligaad dekaaminin abidka ha igaadi mudragaani maayo waxbaan ku dhisanayaa abidka ha igaadi mudragaani maayo waxbaan ku dirsanayaa warqadan dusha sawirku kaga yaal dawadii qalbiga ah, degdegiiga gaarsiiye warqadan daboolane dusha sawirku kaga yaal dawadii qalbiga ah, degdegii gaarsiin waana dumadeeqdo dadna way xooloodeen ducayo qur'aankay wadaagad daaleen way waana dumadeeqdo dadkibay xooloodeen cadkuudaseo dumar kalenaynankii qalbigiisu diidiyo cashabiina cadkuudaseego dumar kalenaynankii qalbigiisu diidiyo cashabiina muuqin adoo iminka guulo daakiya mooye dawo kalena loowaade dawo kalena loowaade adoo iminka guulo daakiya mooye dawo kalena loowaade dawo kalena loowaade عشقي بغيها نوبنا صدق علينا
waa hagaag aduu kugu danseego buu yidhi dumar kalena inankii qalbigiisa diidiyo waxaan filayaa cabdalla yuusuf hanuuniya iyo weliba shimbirkaasi xaashay waa dardaarmeen oo dardaarmeen talow laakiin waxaa mararka qaar la isweydiinaya talow fariintaasi shimbirkaasi warqadda inuu qaado la garay Mhm.
laakiin fariinta ku qoran ee fanaanka uu sheegayana ma warqaday ku qoran tahay mise shimbirka la leeyahay sidaa ku dheh De, mayna waaba ka sii sheegayaba macnaha fariintana uu sheegayaa intaasna ugu dar buu leeyahay warqaddu way daboolantay dus- dushana sawir baa kaga Hay.
yaala uu faahfaahiyey farshaxanimada heerka heesta loo sameeyey markaad Aad iyo eegto laakiin isagana fariin buu gaaru faraya u leeyahy waa kan le waan- Markaad- waanadu markaad- markaad u dhiibaysa intaadna raaci waanadu ma deeqdo dadna way coloobeen dhe duco iyo qur-aan bay wadaadadii ku daaheen adiga mooye qof kalena ma doonaya buu leeyahy moogtay aad iyo aad marka marka waa inta yareedee hordhac yareedee dhambaalka ka horreeyey marka uu dhiibayo shimbirka si kale kuma garatay tiisir buu ka gooyey tiisarkaasaa islaa dhegeystayaasha sidee u fahansiisaa aad iyo aad waa hordhac yaraa hordhici yaraa ka waa tahay dhambaaladii ugu dambeeyaan maraynaa dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a soomaali gaar ahaan barnaamijka muusiga iyo salaamaha waa tahay barnaamijku hambalyada iyo heesaha waxaa halkan hambalyo meher ka diraya baa layidhi dhammaan maamulka iyo macalimiinta iyo ardayda wax ka barata dugsiga baa layidhi waa dugsiga sare ee burtille secondary dadkaana waxay kala yihiin baa layidhi salmaan mahad faarax cawaale cabdi seed liibaan maxamed shirwac maxamed saciid qodobey baa layidhi iyo saciid cabdulaahi cilmi cabdulaahi cabdisame ciise cabdiraxmaan xasan gacayte iyo cabdulaahi liibaan xirsi iyo samiiro xuseen warsame mawliid cabdiraxmaan ciise luul cabdiraxmaan khaliif dhammaantood waxay hambalyo u dirayaan lamaanaha iscalmaday baa layidhi boqoradda iyo boqorka aad baan uga helay mataqaanaa waxaan uga helay hayaye boqoradda iyo boqorka gabadhaa la sawraysa igu odhan boqoradda iyo boqorka dad aad u fursamo soconaya warqadani soo qoray aad baan ula hayaa boqoradda iyo boqorka geesiyadda hadda de waa lasii raacay waa lokactii hore waa ku Waxaa la shub- yidhi- waa ku shubasho caadi ah cashaye waxaa la yidhi geeyada oo marka kalena laguma shubtumiya mar kale waa caadi hadda laakiin waa lagu shubanaya maya waxaa la yidhi dheri ninkii u dhow maa lafta kala waa baxay sababta isheed waa sababta isheeda u soo qabatay dheri ninkii u dhow baa lafta kala baxay marka gabadh baa soo boqoradda iyo boqorka la yidhi waa ku shubasha marka boqorka iyo boqoradda la leeyahan waa iska caadi baxday. adigu waa laga heshiinaya dhib male waa ta- waa tahay boqoraddan marka la ku celiyo iyo boqorka baa la yidhi geenyada iyo faraska waa tahay ee kala ah macalin maxamed nuur cusmaan markan caadi bay dhegtaada maraysaa marnaba waa macalin maxamed nuur cusmaan iyo naciimo h maxaajiba waa naciimo xaaji xasan oo meherkoodu ka dhacay magaalada boorama taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishan aan ku jirno januari ee sanadka laba kun labaatan waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin baan cashe u raacinaynaaye ug- warqadda ugu dambaysa anigana markan gacantayda ku jirta haddaan soo qabto waxay yidhahan waa tahniyad dhalashaa ugu horreyn waxaan halkan ka salaamaynaa daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha intaasi kadib annagoo kale ah annaguna waan idin salaamaynaa waxay yidhaahdeen aadan xasan xiirow doctor axmed ibraahim maxamed brofesor xasan maxamed saney doctor khiraad muumin xaaji ibraahim xasan mayow xamdi ibraahim mayow muslime cabdi ibraahim injineer cab- aadan cali isaaq cabdalla deero ibraahim cabdi xasan yarow wasiir cali macalin aadan casiisa cabdi cali xasan saalax maxamed cabdirasaaq isaaq buulle ibraahim isaaq cabdi maxamed xuseen rooble aabe maxamed cadde waxay yidhaahdeen dhammaan dadkaasoo kale jooga wadamada kale ah maraykanka kenya iyo soomaaliya waxa aan hambalyo u diraynaaba inay dhalasho ah doctor cali cabdilaahi cali iyo shamse maxamed cadde oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda wadajir shantii bisha koowaad sanadka laba kun iyo labaatanka waxaana loo bixiyey wiilaan wiilkaasi cabdijaliil cali cabdulaahi waxaana leenahay cabdijaliil yare noqo kii dantiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca waalidkiisana baari u noqda soona barbaara noqo wiil ayaan badan karti iyo awood badan intaasoo duceeya amaana isu raaciyeen iyo weliba dardaaran cashay aamiin baan ugu daraynaa aamiin marnaa waay waa tahay heesta ugu dambaysa ee barnaamijkana waa dhankaagaan filaya cashaay adaa heesta ugu dambaysa kolley dhinacyo badan baynu dhegeystayaasha la kaalay shimbirka iyo galaydhka iyo weliba waxa weeye heshiis guur dhinacyo badan baa la galay aad iyo aad balta ugu dambaysa haddaad soo qabato waxaan leenahay middanna arooskeenii saldhigay sidaa u goroo ula soco buli sidaa ku goroo ula socee waa isku dhan tahay iyadana waxay leedahay arooskii masaha dambaay sidaa u gartee ka soceeya bay leedahay ha marka cashay hambalyooyin baynu soo maxaan ku idhaahdaa dee in badan soo jeedinaynay marka la heshiiyo heshiis guur la yimaado lagu heshiiyo dee kolley halkii ugu dambaysan weeyaan in la yidhaha arooskiina waa saldhigay saasayna ku garana ka soco moogta waa isku dhammaatay Ha.
waa tahay innagana dhegaystayaasha waxaan leenahay sidaasuu barnaamijka ku xiran yahay waa hagaag heestana waxaa inoo wada qaadi doona caashaay fanaaniinta hee isuma jiraane saare axmed jaamac iyo weliba cabdinaasir macalin saciid iyada ayaanan ku soo xiraynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
xaasabana baadangii sainta uruxaaxaasabana baadangii sainta uruxaa marbaata saabaliyo salu yacabiduunta marbaata saabaliyo salu yacabiduunta ana waxaan saqaafaha saqaafaha iyo saanka caashaqa لوح ثقافها ثقافها يطعنك عشقا ما عمر يا وسيا نكولني يا نكولني ما عمر يا وسيا نكولني يا نكولني jacaylkiisa caabka furan hooya ayaankeen baadhiista maadilay jacaylkeensa caabka furan hooya ayaankeen baadhiista maadilay ayaankeeni saldhigay sidaa ku garuula socoy arooskeeni saldhigay sidaa ku garuula socoy
waxay sabiil ma ahooyadu goysha ugu sidaaha waxay sabiil ma ahooyadu goysha ugu sidaaha dadka loogu kooriyaa abaal laga sugahaye dadka loogu kooriyaa abaal laga sugahaye anna waxaan sidoo kale sidoo kale caashaqaasa saba iyo anna waxaan sidoo kale sidoo kale caashaqaasa saba iyo rugu dhaqaaya isan duleeye isan duleeye samrugu dhaqaaya isan duleeye isan duleeye jacaylkuma sidii firmaanuya bartay ka socee
waxaa subaga iyo heenka dangalugu shubayaa waxaa subaga iyo heenka dangalugu shubayaa uka loo sifaysaa saga iga colaadii uka loo sifaysaa saga iga colaadii ana waxaa la teelilaa la teelilaa daqda dhexe la tuusaa ana waxaa la teelilaa la teelilaa daqda dhexe la tuusaa awgii jacaylka samadayga yimi iga yimidi awgii jacaylka samadayga yimi iga yimidi jacaylkiisa cafa furan wey cayaankeen bari samcadelayo arooskeennii salligeen sidaa ku garuu la socon arooskeennii salligeen sidaa ku garuu la socon
waxaa sartarka aada deerka darmaanta loogu ooda waxaa sartarka aada deerka darmaanta loogu ooda yantuu gurguurtiyo usoo marin dugaagu yeeye yantuu gurguurtiyo usoo marin dugaagu yeeye saddex boqola maalmood maalmood iyo tiraar sagaashana saddex boqola maalmood maalmood iyo tiraar sagaashana geelu weeye ma sogaadhe caasha ma sogaadhe caashaqa kageel weeye ma sogaadhe caashaqa ma sogaadhe caashaqa